madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii ciidda khudbad uu u jeediyey shacabka soomaaliyeed waxa uu ku sheegay inuu si adag ula dagaalami doono musuq maasuqa qof kasta oo ay ku caddaato arrimo la xiriira musuq maasuq iyo wax isdabamarinna uu sharciga wajahayo waxaana uu intaasi ku daray in isagu aanay waxba ugu kala duwanayn qofka musuqa sameeya iyo midka al-shabaabka ah haddaba hadalka madaxweynaha soomaaliya ee ku aadan in dowladdiisu ay xoogga saari doonto la dagaalanka musuq maasuqa sidee loo arkaa qaab noocee ah ayaase arrintaasi looga miro dhalin karaa maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka tallaabadan madaxweynaha uu cilaamiyey ee ku aadan la dagaalanka musuq maasuqa waa tallaabo loo qaaday dhanka ee dowlad wanaagga ah balse waxaa muhiim ah horta inaan isla faahno musuq maasuqa inaanu ku koobnayn oo keliya ee lacaga laxaday musuq maasuqa waxaa ku jira laaluushkaa ka mid ah waxaa ka mid a baadda waxaa ka mid ah wejigaradka waxaa ka mid a heshiisyo hoosaadyada qarsoodyada la gelayo iyo sidoo kale qaraabaysiga annaga hadda dhibaatada haddii aan ka hadlayna in mustaqbalka dheer soomaaliya laga cirib tiro musuq maasuq waxaana laga maarmayn in aan arintan four point five-ka ah iyo aan wax ku qaybsanayno iyo qaraabaysiga intuu jiro waa adag tahay soomaaliya in musuq maasuq gebi ahaanba laga cirib tiro marka markaad fiiriso marka guud ahaan tallaabadii koowaad madaxweynaha wuu qaaday oo wuu la yimid mudnaan uu siinayo la dagaalanka musuq maasuqa balse waxaa dhiman arrimo fara badan oo saacidaya in musuq maasuqa guushiisa la gaaro waxaa ka mid ah in aan soo dhammaystirno dhammaan shuruucyadii loo baahnaa ee guddigii la dagaalanka musuq maasuqa ayaga laftigooda in dib loo yagleelo la howlgeliyo waxaan u baahannahoo kale dadka soo sheegay kara ama u baahan inay soo sheegaan markay arkaan musuq maasuq socda waa inay dareemi karaan in macluumaadka ay soo gudbiyeen ay xifdisan yihiin haddii ay naftooda khatar gelaysana ay ammaanad iyo damaanad ay ka helaan dowladda in la difaacayo maxamed mukhtaar ayaa sidoo kale sheegay in la dagaalanka musuq maasuqa marka laga soo tago dowladda loo baahan yahay in qeybaha bulshadu ay kaalin ka geystaan sidoo kale maadaama dee dadkan ay yihiin dad muslimiina runtii in bulshada rayidka ah iyo wadaadada iyo ay dhammaan ay ka qayb qaataan hadda waxaad u malaysaa un arrimaha la dagaalanka musuq maasuqa in xukuumadda iyo madaxweynaha keliya u wado marka bulshada noocyadeeda kale waa in ayagana qayb laga geliyo sidoo kale waxaan looga maarmayn saxaafadda in la dhiirageliyo inay baaraan arrimahan musuq maasuqa oo si madax bannaan ay u baaraan oo ay markay soo wargeliyaanna si xuquuqdoodana la ilaaliyo waxa ay soo sheegeen baaritaan lagu sameeyo waxaan kaloo loo baahnaan doonaa waxbarashada iyo wacyigelin guud ayadana inay jirto iyo midda ugu dambeyso ah inaan wadamada caalamka aan dee qofkii la yirahdo waxbuu xaday oo waddankuu ka cararay laga daba tegi karo oo lasoo qaban karo so marka arrimahaas marka lasoo wada qabta ayaan isleeyahay markaas ayaa la gaari doonaa guusha sidoo kale agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee somali public agenda mahad waasuge ayaa sheegay in soomaaliya ay musuq maasuqa uga jirto safka hore isagoo dhinaca kalena bogaadiyey hadalka madaxweynaha ee ku wajahan inuu xoogga saari doono la dagaalanka musuqa runtii waa arrin bogaadin mudan in dowladda federaalka ay dadaal ku bixinaysa inay la dagaalanto musuqa hay-adaha dhexdooda ka jira gaar ahaan xafiisyada ku lugta leh ururinta dakhliga taasoo haddii si wanaagsan looga shaqeeyo ay u badan tahay in dhaliso in uu sare u kaco dakhliga gudaha ee dowladda soo xarayso soomaaliya hay-adda transparency international waxay sanad kasta gelinaysay ama kaalinta ugu hooseysa ama midda labaad ee dalalka musuqa uu dilooday taasna waxay muujinaysaa in nuglaanta hay-adaha dowladda ay abuurtay in maaragtay dadka dowladda u shaqeeya gaar ahaan xafiisyada soo uruuriya dakhliga ayay u fududahay in maaragtay ay wax musuq maasuqaan waxaa sidoo kale yaraa ilaa haddana yar tabarta hay-adaha isla xisaabtanka iyo dabagalka ku sameeya dadka isdabamarinta lacagaha iyo waxyaabaas ka shaqeeya marka runtii waa arrin bogaadin mudan waxa looga guuleysan karo arrintan waxaan isleeyahay waa in la xoojiyo hay-adaha isla xisaabtanka aqoon-yahanada aragtidooda ka dhiibtay dagaalka ay dowladdu kula jirto musuq maasuqa ayaa waxaa ka mid ah cismaan nuur cismaan oo soo jeediyey in dadkii dhowaan loo xiray musuqa aan lagu haynin xabsiyada oo si degdega loo maxkamadeeyo musuqmaasuqa waa sax waxa uu ka jiraa dhammaan hay-adaha dowladda keliyana ma ahan hal iyo labo oo hay-adaha dhan ayaa musuqmaasuq ka jira marka waxaa habboon si isku mida in loo wajaho aysan u ekaanin wax lagu bartilmaameysanayo hay-ada gaara ama shakhsiyaad gaar ah waxaa jirtay guddi la dagaalanka musuq maasuqa guddigaas in la xoojiyo dadka lagu soo eedeeya musuq maasuqana ay maraan habraacii sharciga ahaa aan qofka yacni soo eedeysana ah aan lagu xadgudbin karaamadiisii iyo xuquuqdii uu ku lahaa waddanka sidaan ognahay dad badana hadda xiran oo musuq maasuq u xiran oo aan weli maxkamad lasoo taagin marka waxaan soo jeedin lahaa dadka in siyaabaha sharciga oo waafaqsan loo maro qofka markii lagu soo eedeeyo in yacni muddo kadib la maxkamadeeyo aan qofkii xabsi la isaga hayn ugu dambeyntii cabdulaahi mahdi xuseen oo ka mid a siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan dadaalada ay dowladdu ku bixinayso ka hortagga musuq maasuqa arrinta musuq maasuqu runtii waa aanfa iyo dhib weyn ummadda soomaaliyeed haysta dhab ahaantii dee dalkeena markuu burburay soddon iyo labadii sano colaadaha kala jaanka waddanka soo maray dhibaatada kale ugu weynan haysta waxay ahayd mar walba xukunka isbabedelayey laakiin dadkii dowladaha u shaqaynayay soo babedelay dhab ahaantii waxay ahayd dee arrintii loo idmado ahayd inay ummadda u adeegaan bedelkeeda waxaa ina iyagu adeeganaya naftooda u adeeganayeen sida hadda madaxweynuhu uu ku dhawaaqay runtii waa arrin bogaadin iyo garab istaag mudan aadan ummadda soomaaliyeed ugu riyaaqday dhab ahaantii in lala dagaalo musuq maasuqa mid yar iyo mid weyn intuu doona hal ekaado qof walba oo ummadda soomaaliyeed dee xoolaheeda si xaqdaraa ku qaatay in waajibaadka sharciga la marsiiyo ayuu mudan yahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho